أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaadka ridada somalilan iyo arday jaamacadeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ah ee waqooyiga dalka soomaaliya qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran ay ka geysteen gobolka amxara ee waqooyiga dalka itoobiya ku dhowaad boqol ruux oo ka dhashay beesha eyle ayaa ka faa'iidaystay dowro diini ah oo loogu soo gebagabeeyey degmada buulafulay ee wilaayada abaaye munaasabado bandhig cilmiyeed ah ayaa ka kala dhacay goobo waxbarasho oo ku kala yaalla wilaayaadka galgaduud iyo bokool جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaadka ridada somalilan iyo arday jaamacadeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ah ee waqooyiga dalka soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa mudaharaad ballaaran oo bilowday shalay casirkii socdayna ilaa fiidkii xalay ayaa ka dhacay agaarka jaamacadda hargeysa ilwareedo ayaa sheegaya in banaanbaxan oo qaatay muddo saacdo ah ay dhigeen ardayda wax ka bararta jaamacadda hargeysa oo ka gadowday lacago dheeraad ah oo dhowaan uu ku soo rogay maamulka jaamacadda maamulka ardada somalilan ayaa boolis fara badan ku daadgureeyey nawaaxiga jaamacadda kuwaasoo rasaas noolnool kala hortegay ardaydan cabashada ka ahayd lacagaha lagu soo kordhiyey waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaad xoogan muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka soo muuqanayay booliiska oo si arxandaro ah rasaas ugu furaya arday fara badan oo dhoobana gudaha iyo bannaanka jaamacadda sidoo kale waxaa muuqaaladaasi lagu arkayey arday ku xoonsan agagaarka jaamacadda oo dhagaxaan kala hortegay booliiska ridada somalilan oo rabay inay xoog ku kala dareeriyaan ardayda dibaadbaxyaasha ah muddadii uu socday kacdoonka ardaydu waxaa gebi ahaanba joogsaday oo xirmay isu socodka gaadiidka isticmaalayay waddooyinka mara nawaaxiga jaamacadda hargeysa maamulka jaamacadda iyo xubno ka tirsan maamulka haridada somalilan oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay jirin lacago la kordhiyey waxaanay u goodiyeen ardaydii cabanaysay oo ay ku tilmaameen dad cadow ah warka ka soo yeray maamulka haridada somalilan kadib waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday oo lagu faafiyey warqaduu soo saaray maamulka jaamacadda janaayo labada kun shan iyo labaatanka oo muujinaysa lacagaha lagu kordhiyey ardayda walaac xoogan ayay ardaydu ka muujiyeen lacagaha dheeraadka ah ee uu ku soo rogay maamulka ardada somalilan waxaana ay sheegeen in tallaabadani ay caqabad ku tahay fursadahooda waxbarasho gaar ahaan ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee markii horeba la ildarnaa bixinta qarshaadka faraha badan ee jaamacadda kacdoonka ardayda ayaa geesta kalena ku soo aadaya xilli ay sii adkaanayso duruufaha dhaqaale ee baahsan ee ka jira magaalada hargeysa gaar ahaan iyo guud ahaan dhulka uu ka arrimiyo maamulka ridada somalilan jaamacadda hargeysa waxay hoos tagtaa oo gacanta ku haya maamulka ridada somalilan oo maalmo ka hor lacago kale oo dheeraad ah kusoo rogay shirkadaha isgaarsiinta xawaaladaha iyo bankiyada ee ka howlgala deegaanadaasi mahadsanid abusheyba qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lagu dilay labo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridadaha ee jubbaland dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay xaafadda buundada weyn ee magaalada beledweyne waxaana jira khasaaro cadowga allah gaaray askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey in xasuuq daran ay ka geysteen gobolka amxaara ah ee waqooyiga dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya warbixinada ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda saliibeedda itoobiya ay si arxaandaro ah u toogteen tobanayo qof oo beeraley ah oo ku sugnaa gobolka amxaarada sida laga soo xigtay warbaahinta etoobiyan media surface dhacdadan ayaa sida la sheegay waxa ay ka dhacday deegaan hoostaga magaalada goosher waqooyiga meja ilowareedyo deegaanka ah ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dadka beeralayda ah laga soo saaray guryahooda islamarkaana lagu toogtay meel fagaare ah xasuuqan ayaa ka dhacay meel u dhow caasimada gobolka amxaarada ee bahardaar halkaas oo toddobaadkii hore dagaalyahanada faano ay ka fuliyeen howlgalloo ciidan sida ay warbixinadu tilmaamayaan iyadoo ay xusid mudan tahay in aysan dhacdadani ahayn tii ugu horeysay iyadoo dhowr jeer oo hore ciidamada dowladda itoobiya lagu eedeeyey dilal wadareed loo geystay dad shacab ah hay-adaha waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa si isdabajoog ah u soo bandhigayay warbixinno muujinaya dilal bareer ah oo ay fuliyaan ciidamada dowladda itoobiya tan iyo bishii agosto labada kun saddex iyo labaatan markaasoo dowladda ay ku dhawaaqday qorshaha hubka dhegeysta jabhadda faano dowladda itoobiya weli kamaysan hadlin dhacdadan ugu dambeysay waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli uu sii kordhay xasuuqa askarta xukuumadda adis ababa ka geysanayaan gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobollada ay ka socdaan kacdoonnada ka dhanka ah dowladda itoobiya aad baad u mahadsantaha caliyare ku dhowaad boqol ruux oo ka dhashay beesha eyle ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo loogu soo gebagabeeyey degmada buulafulay ee wilaayada abaay abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey odayaasha haweenka iyo dhallinyarada beesha eyle ayaa dowradan ku qaadanaya duruus kala duwan oo sharci ah iyagoona tilmaamo inay wax badan ka faa'iidaysteen muddadii dowrada u socotay munaasabad lagu soo gebagabaynayo dowradan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada buulafulay culummo odayaal iyo martisharaf kale waxayna ka dhacday deegaan dhacaduleedka degmada buulafulay oo beesha ay degto ugu horrayn sheekh maxamed axmed garaar uu ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa kelimad tawciyaa goobta ka jeediyey walaa la dhagadaayo adduunyad laka noolyaa nololle m f ay lahaadeen markii qofka ahludiin nagado qof muslun eh oo toosan caqiido suuban leh cibaadadii sax eta yah xalaalo ka dhagamaw xaaraanto ku dhoorhsadaw diin ilaahay subxaana wa tacaala iska maamulow ehelsha hariiriyow diinta ilaahay ehelsha hariiriya walaaladow diinta ilaahay cadowshe ku berenagadow oo colaadiyow oo kijihaadow markiiuusan noocan nagado walaay diintan xalaaltaystay xalaalasidaw wali ku xaaraantameeyo isku xaaraantameeyo mayan barakawasa nololiis baraka weeldadaas marka nololiis maynagaas nolol ilaahay raalle ka eeyi dayibada fayle iyo nagadaasa markaa naqiib cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buulafulay islamarkaana ka mid ahaa waxgaradkii munaasabadda lagu casuumay ayaa isagana dhankiisa kelimadan ka jeediyey walaalahayna reer eyle oo walaayadii kheyr allah siiyo in macnaha iyo meel iska keenay waana alxamdulilaahi dowr qabtay diini ay alxamdulilaahi diintiina bacdi ka qayb qaadadin ilaahigaasi oo horta oo nuteersiyey rabbigaassaas uu mahadnay marka koowaad marka labaad walaalaha waxaan leenahay inii alxamdulilaahi dariiqa islaamka waa walaadadii culammadii waa nutibida ummaddii juhdi bihisa walaayadii alxamdulilaahi wax badan ayaa juhdi la keliyay haddii yahay haweenkii ilmihii raggii wax walba waxaa juhdi la saara juhdigaasna qaadanay salfid ah oona ka camal falnah ilaahayaanu siiyey ugaaska baysha eyle ee degmada buulafulla iyo mid ka mid a waxgaradkiisa oo munaasabadda ka hadlay ayaa faah-faahin ka bixiyey dowrada ay qaateen iyagoona maamulka islaamiga ee degmada buulo fullaay ka codsaday inay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale a بسم الله دوري نين صوتي دوري نين صوتي ولاية الإسلام كشيء نين كصوتي مدلة مبلغ دي ديرة قدرتي مسلمين تي ديغان كدقنا يان هير إيلي اه كلي دوري دون بيلا هير إيلي ان صوتي ما هدي إلهي اسكلي أنك ناها نغان بلادي بلادينا إلهي بلادي أنك ماها نغان اه كلي إن شاء الله إني هدينا دكسين إن إسا يالك إبلانتان أرديتان اه مدو دوري هدي إلهي ملي دكسي أو إلهي ملي إلين صوت walaayadan indhisti iyo adanka mahadnagaan dowladan lama bilood i dhowra nin sooti oo ardaytas oo leh oo mega leh haweenka leh markolkun insha allahu tacaalaa dowladii gebagabadii xafladii yar roogna insha allahu tacaalaa walbadan walbadan iyo kafaa'idni si arkaanu lislaama kafaa'idni si arkaanu liimaama kafaa'idni si arkaanu lixsaama kafaa'idni in badan maasha allahu ee iidan qaadani oo diinyaa unan baahanayni oo baahadii haddana weli baniin dhiin oo nin haninka nagnago oo haddana welida ku codsadaan qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay ayaa dhankooda soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أركان الإيمان ستة لواي لتير واي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شروط لا إله إلا الله شروط سيد وي العلم اليقين الانقياد القبور الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowradan loo qabtay odayaasha dhallinyarada iyo haweenka beyshaile waxay ku soo aadaysaa xilli maamulka islaamiga ee degmada buulo fullaay muddooyinkii ugu dambeeyey uu waday dowraad sharci ah oo kor loogu qaadayo aqoonta diineed ee bulshada iyadoona ay ka faa'iidaysteen qaar badan oo ka mid a qabaa'ilada muslimiinta ee dega degmada buulo fullaay iyo deegaanada ku dhow aad baad umahadsantay abuu xasaan munaasabado bandhig cilmiyeed ah ayaa ka kala dhacay goobo waxbarasho oo ku kala yaalla wilaayaadka galgaduud iyo bakool aan ku horumarno dhanka wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo hayaa maacadkeenna qurduba mawlihiina siiyeyba mahadodhan iskale lama soobin cidkale misbaxiyo qoonta iyo mawjadan dhammaanine bandhig heerkiisa sareeya ayaa ka dhacay macadka qurduba ee fariiciisa degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ardada macadka qurduba oo heerka aqoontooda aad u sarraysay ayaa sameeyey bandhig cilmideed wanaagsan kaas oo soo jiitay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda bandhigga qaar ka mid a ardadii wax ka baratay macadka ayaa sidan u sameeyey bandhigga
لمن استثمره بإنصاف من قلب ركم فيه عوامل المحبة ومن دماغ لون فيه جوالب المودة تحية من أعماق ود وحنان تحية تشع بشعاعها الفلكان تحية تؤرج الأسرار بعبر الإيمان تاريخ وعينا مصباح مانك عوامل adoo malagud ayaa yaqiin ku gaadhaaye kaankaada waa inaad taqaan meelba waxa yaali sacansacada taariikhdu waxay inoo bilaabatay dareenka qurduba ee dhanka waxbarashadan aynu raacnay horaantii afartimiyada ee qarniga shan iyo tobanaad kuna aadaneed dhammaadka iyo gabagabadii qarniga labaatanaad waxaynu ku fadhiisanay ku dhowaad afartan arday badradii ugu horreysay ee waxbarashadeenna waxaynu ku qaadanay farxad waxaynu ku qaadanay farxad iyo dhanrayn annagoo isbarxay dhexdeena maadaama aan isla mari rabno جيدوين قال لا لا وحبرشة لنا باهي هاي
خبر سطرة من أحباب ذوي القربى وهاج القلب للفرح وللتوديع مع الترح تفارقنا على سبل أصحاب العز والشرف غدوتم بغية العلم ورحتم غاية العلم macallimiinta qurduba ayaa dardaaran fiican siiyey ardada waxaadna ogaataan tacaliimta iyo waxbarashada waa meelaha ugu badan ee maanta islaamka la yska soo galay qaswul fikri waxa loo yaqaano ummaddii maskaxda in lagala dirirayo halka maanta laidinkula tacabeenaya diinka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo laydin baraya cid allaale ciddii sheegay ummadan waxu tiri kartaa waxuu tarso cidda aan waxuu tiri karinna gacmeeda ha ka laabato iyo afkeeda iyo dhibaato u geysan intaasaa iga dardaarama ummadda islaamka ee ilaahay idinka mid dhigay waxa loo taro cilmiga aad barateen uga faa'iideeya wax allaale wixii aad kari kartiin oo aad gacan ku heysiin ama aad qalbigiina ku jira iyaan laga hakranin ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha macadka qurduba degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud hogteen halliga aad intaan aad fadhideen oo safrayseen oo tacliimteena waxbarasho aad googteenayseen oo soo galayseen oo mararka qaar galabti aad soo laabanayseen oo maxaan ku dhaha shaqadiina iyo duruus diyaarisii howlaha ku jirtaan dhalinyaro jilkiina ah oo diriskiina ah oo taqaana ayaa derbiyada iska fadhiyey jidadka iska marmaraya maaska ciyaar sidoo iska ah aan aaminsaneyn inay wax ka maqan yihiin marka ilaahay waafajintaasi waafajiy subxaana wa tacaala ardayda waxaa mudan tahay inaad ka shuukasaan subxaana wa tacaala markan iyo wilaayada bokool وافخر بأسرع ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو تحلو حياتي فكم أسعدت روحي قويت ذاتي فناداني طموحي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس waa bandhig cilmiyeed heerkiisuu sarreeyey ayna sameeyeen ardayda madarasada salaaxudiin al ayuubi ee magaalada garasweyne ee wilaayada bokool taas oo ay wax ku bartaan boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jiraa tan iyo markii xarunta laga hergeliyey garasweyne oo laga joogo muddo laba sano ah waxaa haatan laga dareemayaa horumar waxbarasho oo aad u wanaagsan waxaana dhowaan ardaydu soo bandhigeen cilmiga ay barteen kadib munaasabad ka dhacday xarunta madarasada أهمية المدرسة رفع تطلعات الجيل الجديدة بتدريس الشريعة الإسلامية والمواد الأساسية منها التوحيد الذي هو أساس الدين والفقه والمواد الاجتماعية منها العلوم الرياضيات والجغرافيا نذكر كل من له يد في تأسيس مدرسة صلاح الدين الأيوب وأيضا نذكر بمكتبة التربية والتعليم بقيادات العامة والإقليم والمحافظة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إني أريد أن أسألك سؤالا تتعلق بالطهارة فهل أنت مستعدة للجواب؟
نعم أنا مستعدة للجواب بأي شيء نتنظف به عن البول؟
بالماء الطهور إذا لم أجد الماء استجمر ما هو الاستجمار؟
هو تنظيف محل البول أو الغائط بغير الماء بأي شيء أستجمر؟
بكل منظف ظاهر مباح مثل ماذا؟
مثل الورق والأحجار والمناديل intaasi kadib maamulka madarasada oo goobta ka hadlay ayaa ka warramay waxbarashada xarunta iyagoona u mahad celiyey waalidiinta iskoolku waliba la furay sanadkii hore kun afar boqol afartii shan muddadaas kooban ardayda sangaragaha ay tahan insha allahu tacaala madaas koor magaalada iskoolma ku jarna iskoolkii hilagaas la furi lama san oo weli waldhamman lamarahay obadkii la kahareeyay iskoolkaas tangasangaragaha ay tangu insha allahu tacaala dadka waalidiinta oo rige iyo waalidaadka bilaantee ardadii may wahaysa miila ka haraysateen haalsho si ilankal meeraasan amaama acyunikum handhoogin hortiyo isinba ka argaaytan insha allahu tacaala fataradaas may waha ardadaas miilas walkabaradaas bixamdulillahi subxaana wa tacaala walhaabyaraato caqabade majarna ilaahiyana ka mahadsan tabaaraka wa tacaala daraasadiisa toose yalla aan ka qaadada insha allahu tacaala ugu dambeyn waalidiinta ayaa dareen farxadeed ka muujiyey bandhiga ay sameeyeen ubadkooda iyagoona u mahad celiyey maamulka madarasada iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada wilaayada mayba aan mahadnagay maktabu tarbiya wa tacliim hageysii madarasadan khayrkan i wanaagan i sharaftan hata mayba antaku muuqat wallaahi bilaahi ka dhaaraday markii ardayta wala akhriyaayan mase gebrohaadan mase dhagkuriitahaadan marka hatow mayba waa faraagaada faraas darjigada waa kahaas walayo ha bandhakeen wal hataa culummada qaarna had gordaas ma eh unu isku dhaaf culummada qaarna ma gordaas marka waalidiinta eed iyeed aan kama hadnagay may weelay kaalintiio mayba waa qaadadeen sii qaadadan madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ayaa laga dareemayaa kubac dhanka waxbarashada ah waxaana wilaayada ka furan ku dhowaad labaatan xarumood oo waxbarasho oo si toos ah u hoostaga maktabka tarbiyada guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu